Isticmaalka maandooriyaha ayaa ah mid saameyn ku yeelan karta caafimaadka bulshada nabad ahaan iyo maskax ahaanba dhalinyarada soo kacaysa. Si looga hortago arrintaasi ayaan weydiiyay Xogayaha Dowladda Hoose ee Magaalada Jowhar, Maxamuud Xasan Bariise, sida looga hortagi karo isticmaalka maandooriyaha wuxuuna raadiyaa isna u sheegay in ay wadaan qorshe looga hortagayo maandooriyaha oo ay maanta isticmaalaan dhalinta intooda badan, taasi oo uu sheegay in ay caqabad ku tahay nabadda degmada Jowhar iyo deegaanada ku teedsan.
wax kasta oo ummadda iyo bulshada iyo magaalada eh, dhibaato ku ah waxaa dowladda iyo nidaamka waajib ku ah in maxaa la yidhaahdaa eh, laga hortago lana zuuliyo marka maxaa la yidhahdaa anaga marka waxaa nooga qorsheysan in aan waxyaabaha maanka dooriyo iyo waxyaabo kasta oo liddi ku ah eh, eh, bulshada inaan ka hortagno wallahi horta eh, maandooriyaha sidiisa waa caqabad wuxuu caqabad ku yahay dhaqaalaha wuxuu caqabad ku yahay nafta bini aadamka wuxuu caqabad ku yahay eh, nolosha ummadda wuxuu caqabad ku yahay eh, maxaa la yidhaahdaa eh, eh, eh, eh, hor u socodka iyo wada noolaashada eh, eh, qoysaska marka eh, waxaaba ke marka waxaa ka imaaneysaba nabadgelyo darro nabadgelyo darro haddee timaadana marka nabadgelyo ma jirto sababtoo ah waxay ka bilaabanaysaa qoyskii gurigii dhexdiisa ka bilaabanaysaa oo aabihii markuu biilkii oo ilmaha uu maandooriyo ku cuno so marka meeshaas waxaa ka dhalanaya conflict conflictigaas marka uu qoyska ka bilaawdayna banaanka ayuu usoo baxay dhinaca kale xogayaha dowladda hoose maxamuud xasan bariise ayaa dhallinyaradii bulshada reer jowhar ugu baaqay in ay ka qayb qaataan joojinta maandooriyaha islamarkaana la shaqeeyaan laamaha amniga arrinteena wacyigelinta annagoo aan dhalinyarada iyo bulshada aan udirayno waxay tahay in cid walba oo bulshadu ka mid ah ay ka shaqeyso sidii maxaa la yidhahdaa lagu yareyn lahaa maandooriyaha sidii maxaa la yidhahdaa loogu hortegi lahaa sidii loogu wacyigelin lahaa jiilka da-da yar ee soo koraayo ee saameynta ay maxaa la yidhahdaa dhibaato oo xag nolol iyo xag jismiyan iyo xag maxaa la yidhahdaa waxbarasho iyo xag eh, shaqo iyo xag hor u socodba u geysanayo in laga wacyigeliyo cid walba oo maxaa la yidhaahdaa eh, arrinkan fahamsan eh, bulshadana waxtar u leh in markaas qofka qofka kale saaxiibkiisa ama deriskiisa ah ama maxaa la yidhaahdaa walaalkiis ah uu ka wacyigeliyo oo u sheego waxaanu inaysan maxaa la yidhaahdaa eh, nafsadiisa u rooneen qoyskiisa u rooneen bulshada uu ku dhex jirona aysan u rooneen in laamaha amniga lala shaqeeyo oo xogtii iyo maxaa la yidhaahdaa eh, shaqooyinkooda si ay u fududaato in ay ay bulshadii iyo dhalinyaradii ay kala shaqeyso waa wax waajib ah cid walbo muwaadinayna waajib ku tahay waxaanan leenahay muwaadin la shaqeeya laamaha amniga u gudbi xogta adiga beri si aad u badbaadid walaalka iyo qoyskaaga iyo ehelkaaga iyo dadkaadana ay u badbaadaan muwaadin la shaqeeya laamaha amniga una gudbi wax kasta oo caqabad ku ah bulshada oo saameyn ku yeelan maamulka degmada jowhar ayaa muddooyinkii dambe ku howlan joojinta isticmaalka maandooriyaha